habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayga habeen ee rediyo dalsan dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgallo iyo duqeymo qorshaysan lagu dilay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab kadib howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose mas-uuliyiin kala duwan oo ka qayb galay aaska allah u naxariistee nabadoon muqd maxamed axmed oo lagu aasay degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku riday asgari ka tirsanaa ciidanka booliiska koonfur galbeed oo dil ka geystay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay ergeyga cusub ee midooda afrika u qaabilsanaan doona dalka soomaaliya dunida inteeda kale wararka caawa aan idinkaga helna waxaa ugu dooroon khasaare ka dhashay qaraxyo ka dhacay magaalada jerusalem iyo turkiga oo bilooway duqeymo cirka ah kana dhan ah ururka b k k
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaanyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeenimo arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha novembar sanada laba kun labayabaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga habeen ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada iyagii oo faahfaahsan waxaan idiin akhrinayaa anigoo ah cabdisalaan jula shaakir aan ku biloobo dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in howlgallo qorsheysan lagu dilay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in howlgallo iyo duqeymo dhinaca cirka ah ee ka dhacay gobolka shabeellada hoose lagu dilay afartan iyo sagaal xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ilaa iyo afartan iyo sagaal xubnood oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay howlgallo qorsheysan iyo duqeymo ciidanka gaarka ah ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee saaxiibada beesha caalamka ay ka fuliyeen deegaanka buulo madiino oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose war-saxaafadeedka kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaana waxaa lagu sheegay in ilaa iyo afartan iyo sagaal xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab lagu dilay howlgallada kala duwan ee ka dhacay deegaanka buulo madiino waxayna sidoo kale lagu sheegay in war-saxaafadeedka kasoo baxay dowladda soomaaliya in al-shabaab dagaalka ama howlgalladaasi cirka ah ee laga fuliyey looga adkaaday dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka waxay ugu mahad celisay dhammaan shacabka soomaaliyeed ee qeybta ka ahaa dagaalka al-shabaab ama qeybta ka ah dagaalka dagaalamayaasha al-shabaab looga xureynaya dalka oo ka dhan ah islamarkaana garab taagan ciidanka qalabka sida ee dalka soomaaliya markan shabeellaha dhexe mas-uuliyiin kala duwan ayaa waxa ay ka qayb galeen aaska allah u naxariistay nabadoon mukhtaar maxamed axmed oo maanta lagu aasay degmada cadalle gobolka shabeellaha dhexe sida warkan halkaasi nooga soo diray mahad axmed calisow
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariistee waxaa qabuuraha degmaxeebeedka cadale ee gobolka shabeellaha dhexe lagu aasay marxuum nabadoon mukhtaar axmed maxamed oo maleeshiya hubaysan ay ku direen tuulada caddow uul ee hoos timaada degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe marxuum nabadoon mukhtaar axmed maxamed ayaa ka tirsanaa dubabka dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe geeridiisa ka hor waxa uu tuulada caddow uul u tegay asaga iyo nabadoonno kale heshiisiyiinta beelo ku dagaalamay tuulada caddow uul allah u naxariistay aaska marxuumka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe kan degmada cadale iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horreyn waxaa aaska kadib warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe oo tacsi tiiraanye leh u diray ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday allaha u naxariistee marxuum nabadoon mukhtaar axmed maxamed inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan leenahay maanta waxaan u taagannahay janaasada nabadoonkii iyo wiilkii naga dhintay waxaan leenahay ilaahay jannada firdowsa ha ka waraabiyo annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo waan mari doonnaa meeshaas meel nabad aan ku marno oon fudayd ku marnona allah naga dhigo dhammaan qaraabada iyo ehelka kii xamar ka yimiday iyo kii dhulkan joogay ee dhammaan tacsiyadooda gudanayana waxaan leenaha waa mahadsantiin inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun miskiinkan allah u naxariisto jannatulfirdowsa allah ka waraabsho waa garab naga baxay shalay subax haddeer waa talihaye toddoba sacna maydo u ahay nin walba waa dunya inay mahas joogto ogaaw walaalkaa minaad necelaheed iyo minaad jeclaalaheedba laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna meel kuu taal naxariisti janna allah ka waraabsho intuu u tagana doorkeen allah ka dhigo unugana sabar allah naga siiyo intuu ka tego markaalkuuga tegana allah u barakeeyo adduunya aakhira taama allah siiyo allahuma salli calaa maxamedin wacalaa ali maxamedin wasallim walaalkayna nabadoonkayna iyo wiilasha maaragtay ani la dhintay dhammaan allah u naxariisto ilaahayna allah naga sabar siiyo kuwa dhaawacmana allah maaragtana u boogadhayo cid kasta maaragtani way tegaysaa meeshaasaana maaragtani haa ugu dambaysa waa daba joognaa annagana waxaan maaragtayani waysu wada tacsiyahaynaa qof gaara oo maaragtani uu tacsiyahayno maaragtani ma jirto nabadoon maaragtani guud ayuu maaragtani ahaa nabadoon maaragtani waxuu ahaa maaragtani celi muuse nabadoon maaragtani abgaal nabadoonnadiisa ka mida ayuu maaragtani ahaa aabbihiis iyo awowihiis ayaa maaragtani wada ahaa jiray iyo weligiis awowayaashiisa ayaa ahaa haddana asigana maaragtayani wuxuu ku dhintay asiga oo ka shaqaynaya musaalaxo iyo islaax daati albeyn
xildhibaan geedi oomane oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelleha ayaa sidoo kale ka tacsiyadeeyey geerida marxuumka inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wakullu shayin cindahu biajalin musaman ilaahay ha u naxariisto nabadoon mukhtaar nabadoon axmed nabadoon maxamed nabadoon xasan oo aan maanta joogno janaasadiisii nabadoonka wuxuu ahay nabadoon musaalixada ka shaqaynayey oo aslaax daatabeyn ka shaqaynayey bilihii ugu dambeysay waxaa lagu xasuustaa amba kelibyadiisa sidii oo hurmuudka ugu ahaa degmada cadale nabadda laga shaqaynayey qaraabo badan oo ehel ah iyo mudulood duubabkiisa sida ugaaska iyo imaamka maamulka heerarkiisa kala duwan xildhibaanada guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe wasiirada dhammaan dadka u yimiday oo qaybaha kala duwan saraakiisha qaybaha kala duwan ay isugu jiraan waxaan uga mahad celinaynaa tacsida sida ay uga soo qayb galeen iyo sida ay xanuunka noola dareemeen xaqiiqatan qof walba way dhimanaysaa kullu nafsin daa'iqatulbowd naf walba way dhedhaminaysaa meydka way dhedhaminaysaa cid saacaddeedii dhaafaysana ma jirto qadarta waana ku qanacsannahay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo ilaahayna aan uga rajaynaynaa inuu jannatulfirdowsa ka waraabi doono guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed uga baryey inuu ka waraabiyo jannadiisa firdowso sidoo kalena ehelada iyo qaraabadii uu ka baxay ayuu kaga tacsiyadeeyey geerida marxuumka nabadoonka ilaahay ha u naxariisto iyo inta ku geeriyoota meeshaba waa naxdin geeri naxdin leh ama xanuun badan ayadoo laga shaqayhayo howl aad u adag oo weliba howlihii si uu xil saaray oo ka jira biryahan deegaankan haddana inay maaragtay geeridaas dhacdo waa u xanuun badan laakiin ajashu cidna dhaafi mayso qof waliba maalinay leedahay maalinteedana la dhaafi maayo waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto dhammaanna intii uu maaragtay nabadoonku ahay iyo ugu horeeyey reerkiisa ugu horeeyey sabri iimaan allah naga wada siiyo waxa uu ku dhintay meel wanaagsan iyadoo laga talihayo islaax bayna naas oo maslaxa laga shaqayhayo isagoo maslaxadaas ka shaqayhaya ayaa ajashiisi gashay waa musiiba aad iyo aad u xanuun badan waxaan rajayhaynaa maaragtay arrintii meeshaas joogtayna inay ilaahay idankiisa oo asigoo ku jiro ama isagoo ka shaqayhayo oo ku geeriyooday inay dadkii ehelka u ahay oo kuwii maaragtay ehelada hoose ah iyo kuwii kaloo maaragtay ehelka ayagana ahayo wada dhammaantood ku jiro howshaasna inay howshaas hadduu ilaah yidhaahdo hore loo sii wadi doono ilaahayna oo meel wanaagsan ku gebagebeeyo waxa dhibaatada badan oo maanta aan ku weynay nabadoonkayna qaaliyahay waa ajashaa wakhtiga ku ekeedo saacadda ilaahay oo qofka ugu talagal lama dhaafi karo laakiin haddanaan sida uu ku dhintaa maaragtay si naxdin badan oo xanuun badan aheyd aad iyo aad ilaahay sabar iyo imaan ha naga siiyo asigana allah u naxariisto annagana ilaahay bacdigiis nama fidneeyo howlaha socdana ilaahay maaragtay ha noogu dhammeeyo meel wanaagsan iyo sida maaragtay ugu wanaagsanoo islaax bayna naaskaas dadka ahalka ahoo maaragtay dhibaatadu kale dhex taallo haddaba waxaa ku baxay oo nabadoonkeenna uu ka mid yahay inay isanoo soo naqan ay dhammaatana ilaahay baan ka rajayaynaa inta joogto maanta nabadoonnada ama la shaqeeyihiisa nabadoonka ama nabadoonnada kaleentoo ayagana qaybaha kaleentood ka yimid dadkan deegaanadana waxaa noloshu iyo geeridu intay isu jiraan waa intaas waxa nooga baxaayo colaaduna waa dadka nuuca sidaasay wax nooga baxayaan
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga mahad markan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay nin ka tirsanaa ciidamada koonfur galbeed soomaaliya oo horey isagu dembi u geystay ama dil uu geystay magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun dil toogasho ah waxay ku riday askari ka tirsan ciidamada ammaanka ee degmada afgooye kaasi oo si bareer ah shan iyo labaatankii bishan abriil ee sanadkan u dilay qof shacab ah maxamed cabduqaadir ayaa ka tirsan ciidamada booliiska koonfur galbeed ee soomaaliya ee ka howlgala gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose isaga oo dilka kadib gacanta lagu soo dhigay waxaana maxkamadeyntiisa ee soo martay marxalado kala duwan maxkamadda ayaa sheegtay in ugu dambeyn askarigan lagu helay dilka marxuum cabdifataax cabdulaahi cali kaasoo u adeegsaday toorey ama mindi sababta uu dilay marxuumka ayaana waxaa maxkamaddu ciidamada qalabka sida ay ku sheegtay in ay la xiriirto muran ka dhashay jantaha sigaarka lagu shito taas oo la yaab ku noqday qof kasta oo maxkamadda joogay fadhiga ay yeelatay maxkamadda ciidamada waxaa ku sugnaa ehelada labada dhinac saraakiil ciidan iyo sidoo kale dadweyne goobjoogka ahaa sida xukunka uu dhacayay maxkamadda ciidamada ayaa maalmihii ugu dambeeyey kordhisay dhaqdhaqaaqyadeeda iyadoona riday xukunno kala duwan oo qaarkood dhowaan lagu fuliyey dadkii lagu xukumay si kastaba dowladda federaalk soomaaliya ciidamada ka tirsan ayaa inta ugu badan muqdisho waxa ay ku dilaan dadyo kala duwan oo shacab ah kuwaas oo siyaabooyin kala duwan dadka shacabka ah ay ugu geeriyoodaan magaalada markan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa warqadaha aqoonsiga waxa uu ka guddoomay ergeyga cusub ee midooda afrika ee soomaaliya ergeyga midooda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya ahna madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya admis danjire maxamed el aamin suuf ayaa maanta warqadihiisa aqoonsiga ka guddoomay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud danjire suuf oo saxaafadda la hadlay kulanka albaabadu u xirnaa kadib ayaa aada ugu riyaaqay rajada laga qabo in wada shaqeyn dhow ay dhex marto ciidamada midooda afrika ee ku sugan soomaaliya ee admis iyo dowladda federaalk soomaaliya si loo soo celiyo amniga iyo xasiloonida dalka danjira sof ayaa sheegay inuu xaqiijinayo in midooda afrika ay ka go-an tahay inay la shaqeeyaan dowladda federaalk ee soomaaliya si loo ballaariyo awoodda dowlad goboleedada iyo hay-adaha dowladnimada iyo soo celinta xasiloonida dalka oo dhan danjira suuf ayaa yimid muqdisho sagaal iyo tobankii bisha nofembar ee sanadkan laba kun labaiy labaatan si rasmi si rasmi ahna ula wareegay xilka iyo sidoo kale madaxa admis halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo hadalsan muqdisho soomaaliya markana qabaaraadka dibadda dowladda turkiga waxay bilowday duqeymo cirka ah oo ka dhan aha ururka b k k kadib qarixii ka dhacay magaalada istanbul ee gudaha dalkaasi tarkiga dowladda turkiga ayaana waxay bilowday howlgallo ka dhan ah ururkan oo ku sugan qeybo ka mid a dalalka ciraaq iyo siiriya weeraro kala duwan oo cirka ah oo ka dhan ah ayayna bilowday dowladda dalkaasi tarkiga guud ahaan warkii habeen aad kala socotiin raadiyo hadalsan waa naga intaaciddu warkayga seega waxay dib kaga barbaaran karaan barheena bulshada intaan warkan warkiisa ciiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa inagoos ku duuban sidaas iyo ammaano allah
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin
warlahelyaabaha tala la hel